بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين آه، التخصص في التفسير وعلومه آه، waxaan shalay ka soo hadalnay bitowfiiq illaahi wa icaanatihi آه، caqiidadii iyo maraajicdeedii iyo sida ay tahay in loo kala hormariyo marka eh, waxaan idhi caqiidada waxay ugu horeysaa liannahu yatawaqafu calayha sixatu alcamal qofka hadduusan caqiide lahayn wuxuu camal la yimaado macno ma keenayso marka sidaa daraaddeed ba waxaan idhi cilmu alcaqiida oo ilaahay kitaabkii sunnadiisa laga keenay inay wax kasta ka hormaraan waay ninka haddii caqiidadiisa u ansaxdo waxa kale way sahlan yihiin maanta marka waxaan ku xijinaynaa tafsiir ilaahay kalaamkiisa oo dadka macnihiisa loo bayaaniyo yaa tafsiir la yidhaahda tafsiirka ajalu lkutubi kitaabullah wa al- wa ajalu alculuum alculuum almutacaliqa bikitaab illah walidalika waxaa la yidhahdaa ajalu alculuum cilmu tafsiir maxaa yeelay kitaabki ilaahay baa kutubta ugu weyn cilmi kastana kii asiga ku tacalluqa ugu qiimo badan maadaama tafsiirka uu ka hadlayo ilaahay kalaamkiisoo dadka loo fa- loo faahfaahiyo loo caya- loo bayaaniyo wuxuu noqday ajalu lculuum culuumta la barta tan ugu waaweyn maxaa yeelay kitaabku ilaahay waxaa weeya masdaru lculuum wa marjicuhaa meesha ay culuumta ka timaado ama loo celiyo waa ilaahay kitaabkiisa waatii ilaahay u yidhi fain tanaasactum fii shayin farudduuhu ila allahi wاlrasuul ila allahi bimacnaa ila kitaab illah marka waa marjic alculuum waa kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala kutubu tafsiir way badan tahay waxaa la yidhaahdaa qarnigii labaad oo hijriga laga soo bilaabo ilaa yowmina haada waxa weeyaan kun iyo afar boqoloo sano wax ku dhow yahay ummadda islaamka oo malaayiin ah yaa dad badanoo ayaga ka mid ah yaa nin kastaba tafsiir uu alifay marka tafsiirkii fii kulli lquruun wax la koobi kara ma ah taa marka waxay daliil u tahay eh, maquulada dhehaysa kam taraka alawalu lilaakhiri dadkii horo waynaga cilmi badnaayeen waynaga dadaal badnaayeen wa maca daalika cilmi oo dhan ma ayna dhihin wax badanaa ka maqan oo laga yaabo ninka ayaga ka dambeeye inuu ilaahay ku hanuuniyo inuu u caddeeyo si ka sii faahfaahsan sidii dadkii kale ay u caddeeyeen walidaalika ilaahi walataclamunna naba'ahu bacda xiin marka tafsiirka asraartiisa iyo macaanidiisi wax hal jiil ku kooban ma ah hadday saas ahaan lahayd waxaa la dhihi lahay tafsiirkii ugu horreeyey ha lagu kaaftoomo taasna wax yiri ma jiraan waa mid midda kale casri kasta iyo jiil kasta wuxuu leeyahay mustajadaad waxyaalo badan oo dhacdooyin ah oon hore loo aqoonin marka waa in la ogaada waxa dhacaya iyo siday wax u socdaan waxay meesha ay ka gelayaan min diin illahi tabaaraka wa tacaala waxa xukumkooda uu yahay min kitaab illahi wa sunnati rasuulih in la ogaado waa marka aayaddan waxaa laga yaabaa dadkii oo jiilkii ugu horeyso inay u daliishteen calaa xalli mushkila qaa'ima waxa weeyaan boqol mushkila gadaashood timid waxaa la rabaa markaa to- boqolkii mushkila oo timid in looga helo hal ilaahay kitaabkii sunnada nebiga caleyhi salaatu wassalaam liannahu kitaab kaloo la sugaya soo degaya ma jira nebiga khaatamu ambiyaa walmursaliin waa marka waa in loo helaa mushkilo kasta oo dadka lasoo gudboonaato waa in xal looga helaa ilaahay kitaabkiisa sunnadiisa marka waxaa weeyaan istinbaad iyo istidlaal inay noqoto hadda fiiri maalan jiilkii ugu horeeyo waxyaalaha maandooriyaasha ah waxaa ugu badnaa oo loo yaqiini khamra maanta markii loo fiiriyo maandooriyaasha caalamka yaallo khamrada waxyaalaha ugu yaryar bay ka mid tahay kookayiin iyo horawiin iyo fulaan iyo fulaan markii la yidhaahdo ja- khamrada ay qarsaa marka maanta aayad qur'aan ee khamrada inama alkhamru walmaysiru waalansaabu walazlaamu rijsu min camali shaytaani faijtanibuuh lacalakum tuflixuun baa ilaahay marka nin ma dhihi karaa ilaahay khamradii u ka had laakiin horowiin iyo kooka- kookayiin waa bannaan yihiin cid ma dhihi karta laa yaquulu bidalika caaqil lianna taxriima alaqali dararan daliilu calaa xurmati ma huwa akbar marka dadki in loo loo caddeeyaa la doonaya wax qiyaasi lowlaa ama ashyaa jeliyaa jirto marka qur-aanka waxaa la rabaa in laga hadal siiyo xugum lagaga soo saaro mushkilaadkan annagana haysato oo caalamka ah marka loo fiiriyo dadkii lagu dejiyey waxa weeyaan waxyaar bay ahayd watafaracat almashaakil waalaxdaath walmustajadaat waxaasoo dhanaa la rabaa marka waa in kitaabkii ilaahay mar kastaba la tafsiiriyaa la caddeeyaa macaanidiisana loo helaa waxa maanta jiro inay mushkiladaas ay xal u noqoto ayib marka sidaa awgeed annaga hadda waxaan ka hadlaynaa sida ay habboon tahay tafsiirka in loo darsiyo muhimadeenna ma aha anwaaci tafaasiir iyo manaahij almufasiriin inaan ka hadalno laakiin maadaama ashayu bishay yudkar yaa waxaan doona kitaab qisata aadam calayh salaam aan ka qoray muqadimaadkiisaan tafsiirka qur'aanka ah tafsiirka tafsiir alqur'aan alkariim ama atafaasiir lilqur'aan alkariim yaa wax muqadimaad aan kaga soo qaatay marka min baabi istikmaal alfaa'ida yaan laba baab oo kitaabkaas qisatu aadam aan ku sheegan inta ku soo celiy litatima alfaa'ida laa akthar walaa aqal marka ugu horeyso tafsiirka aayaadka qur'aanka la fasiro marna waa laysku waafaqa marna waa laysku khilaafa haddii laysku waafaqa hadalka ma joogo ummaddii naga horeysay aayad hadday fasirto si ayna u fasiraan iskuna waafaqaan annaga majaal noogama furno in wixii ayaga ay isku waafaqeen iyo wixii lamid a inaan annaga dadka u caddayna inay waxaan waxaa lamid yihiin mooye inaan ayaga khilaafno oo macnihii ay ku tageen wax ka duwan aan qaadanno ma jirayso wax yar oo kitaabkii ilaahay aayaadkiisa qaar ka midana way isku khilaafeen dadkii salafka ahaa khilaafkaasaa marka laba nooc kala ah labada nooc waxaa weeyaan ikhtilaafu tadaad iyo ikhtilaaf tanawuc wax la yidhaahdo ikhtilaafu tadaad waxa weeyaan laba khilaafoo iska soo horjeedo ninkan wuxuu iri waxaan waa xaalaal nin kalena wuxuu iri wixii waa xaraam labadii qowlne saxaabadaa laga wariyey ama taabiciinta ama taabici taabiciinti laba qowloo iska soo horjeedo sax islama noqon karaa waxa weeyaan qowlka saxiixa alxaqu laa yatacadad mid unbaa saxa labadoodii annaga marka waxaa xil naga saaran annagoo kaalmaysanayna adiladii kale iyo dadkii naga horeeyey waxay ka yidhaahdeen labadii qowl in la raadiye midka xaqa ah in la raadiye waajib waay labadii layslama qaado karo fulaanna wuxuu iri waa xalaal fulaanna waa xaraam labadii shay ninkii rabana xalaal ha u qaata ninkii rabana xaaraam ha diin ma aha waxa weeyaan an tabxatha can alqowl alraajix watatacabad allaha bih sidaasaa la doonaya waa ko ikhtilaafka tadaadka ah mathalan aw laamastum الnisaa aayaddaas ma waxaa laga qaadanaa ninka weysada qabanaag haddii uu taabto weysadii way ka buray miya mase aw laamastum الnisaa waxaa loo jeedaa jimaac iyo ninkii xaaskiisa u tago yaa loo jeedaa ee weyse ma burinayso labadii mid unbaa raajix noqon karo labadii sax islama noqon karaan in la yidhaahdo naag in la taabto weyse waa burisaa mana buriso yani ma dhici karayso wasica kursiyuhu samaawaati waalarda alkursi laba qowl baa xataa laga guuriyay ibni cabaas qaar waxay leeyiin mowdicu lqadamayn ibnu cabaas qowlkiisa labaadna wuxuu iri alkursiyu huwa alcilmu markii la raadiyey waxaa la ogaaday qowlkan dhahay alkursiyu huwa alcilmu qowl saxiix ma ah lam yasix sanaduhu walaa yahbutu macnaahu marka shaygii haddii uu yahay laba iskhilaafsan mid raajixa inaan raadina waajib wa ayib marka ma dhihi karayno annaga selafka maxay isugu khilaafeen maadaama nusuusta qur'aanka ah iyo sunnadaba badigeed dhaniyatu dalaala ay tahay shayga markuu dhaniyu dalaala u yahay dadka wax inay ka qaataan ay tahayna cuquuluhum mutafaawita inay si u kala qaataan shay طabiici uwa laakiin shayga hadduu qadciyu dalaala yahay wallaa'i yaisna min almaxiidi min nisaa'ikum in irtabtum faciddatuhuna halaathatu ashhur wax khilaaf kama imaan karo shayga haddii naska sariix uu yahay qadciyu dalaala uu yahay wax isku khilaafa maba jiraanba intahayna laakiin haddii dhanniyu dalaala uu yahay ee macnaha wuxuu tusinaya uusan qadci ku ahayn annagii nagula kalifay inaan qaadanana ay cuquusheenna iskhilaafsan tahay waxaa dhici karta ninkaana inuu usha meel ku dhufto ninkaana meeluu ku dhufto shay طabiici ah wa ibtilaa min allahi tacaala ilaahay wuxuu heli kara nusuustao dhan inuu qadciyat dalaala inuu ka dhigo laakiin inaan juhdi bixino aan ijtihaadno ninkeennii xaqa asiibana laba jira u qaato ninkii inta isdadaala xaqi waayana hal ajir oo dadaalkiisa uu ku lahaado kadaamkiisana uu marduud noqdo yaa loogu talagalay marka waxaa nagala doonayaa inaan horta niyada dadkii naga horeeya aan u wanaajino waa kow midda labaad inaan idhaahdo dadkii hore oo tafsiirkii ka hadlay haddii ay afar qowl isku khilaafeen nin ayaga ka dambeeya intuu yimaado afartaba waa khalad ma dhihi karo taas macnaheedu waxay ka dhigan tahay haddii la yidhaha wixii o dhan waa khaldayeen qowl shanaadaa soo baxay kaasaana raajix haddaan iraahdo waxa weeyaan waxaan ku xukumnay dadkii naga horreeye o dhan dalaal inay ahaayeen wa kulluhum ijtamacuu calaa dalaal inay noqoto nebigana wuxuu laa tajtamicu ummatii calaa dalaal xaqa inay wada waayaan ma dhici karta qaar ka mid a waa waayin karaan laakiin ayaga ma wada waayin karaan masaladaas masala muhim jiddan a waay laa tazaalu taa'ifatu min ummatii على الحق يقاتلون ولا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم أو من أمتي يقاتلون على ظاهرين إلى يوم القيامة روايات بدنا سوارت تاس معناه waxay u daliil tahay ummadda nebi moxamed lagama waynayo mar kastaba dadka qaar ka mid oo xaqa haysta lagama waynayo ummaddii dhan waa wada gaftay ma jirto aqwaashii oo dhanna waa wada saxsantahayna ma jirto laakiin inta iskhilaaftay mid ka mid unbaa xaqa helay ama ama طaa'ifa ayaga ka mid ahaa xaqa helshay saasaa loola jeeda khilaafka labaad waxa weeyaan waa khilaafu tanawuc wax la yidhahdo tanawuc macnaha waxa weeyaan shaygii aayaddii oo lagu fasiro waxay tusisay qaar ka mid ah tafsiru اlaaya bibacdi ma dalat caleyh kaasaa ikhtilaaf tanawuc la yihahdo tadaad iskama hor imaanayo isma diidayo laakiin ninba meeluu ku dhuftay ou ku fasiray tafsiirkoodiina tafsiir iska hor imaanaya maha waa la isla wada qaada karaa mathala qowluhu tacaala ihdina asiraaط almustaqiim haddaa u laabatay tafsiirkeeda qaar waxay yidhaahdeen asiraat huwa alxaqu aladii jaaa bihi rasuul kow kuwa kale waxaa yidhaahdeen asiraat almustaqiim huwa diin ullah qaar kale waxaa yidhaahdeen asiraat almustaqiim huwa kitaab ullah qaar kale waxaa yidhaahdeen asiraat almustaqiim huwa alislaam waxay qaar kale yidhaahdeen huwa الnabiy sal allahu alيyh wasalam shan qowl baa meeshaa ku soo arortay shantii qowl u fiirso wax isdiidaya miya in la yidhaahdo waa xaq waa diin waa islaam waa maxaan ku idhaahdaa waa kitaabullahi waa nebiga intaas meel bay wax iskula wadaan wax iskhilaafsan ma ah walidaalika ibnu kathiir wuxuu yidhi fii tafsiirihi wa kulu hadihi alaqwaal ee shanta ah saxiixatun wa hiya mutalaazima say mutalaazima ku tahay faina man itabaca الnabiya wاqtadaa biladayni min bacdihi abi bakri wacumar faqad itabaca alxaqa buu ninkii nebiga raaca xaq uu raacay wman itabaca alxaqa faqad itabaca alislaam wman itabaca alislaam faqad itabaca alqur'an wa huwa kitaab اllahi wa xabluhu اlmatiin wa siraaطhu اlmustaqiim fakuluhaa saxiixaة yusadiqu bacduha bacda bu marka ikhtilaafkaas qaaraa waxay u malayaan culammada waa isku khilaaftay qaar waxay yidhahdeen waa xaqi qaar waa islaam bay yidhaahdeen khilaaf ma aha aayad inta way tusinaysaa waxay tusinaysa qaar ka mida buu nin sheegay kii kalena macnihii kale nin kalaa sheegay macnihii saddexaad ninaa sheegay marka kulligeed meel bay ugada socdaan marka dad badanaa waxay u arkaan waxaas khilaaf inay yihiin khilaafna ma ah waxaa aada ugu murug leh dad badan inay maanta u fahmaan inuu labadii khilaaf ay isugu mid yihiin ikhtilaaf tadaad iyo ikhtilaaf tanawuc oo dhan inuu ikhtilaaf iska yahay ikhtilaafu tanawuc waa mamduux ikhtilaafu tadaadne waa madmuum haddii la heli karo in laga baxsado laga fagsado oy ummadda meel isugu waafaqda asigaa wanaagsan dad badan ba waxay leeyihiin in la iskhilaafaa waaba waajibo liannu ilaaha yidhi walaa yazaaluuna mukhtalifiina ilaahay hadalkiisa run sheegna waa inan iskhilaafnaabo taa waxa weeyaan waa khalad ulajeedadana saas ma aha aayadda waxay ka hadashay dadka khilaaf waan dhacdahay qadaa'an wa qadaran laakiin ilaahay inuu raalli u yahay khilaafkaas inay sameeyaan ma aha lidaalika ilaahay wuxuu ka istihnooday walaa yazaaluuna mukhtalifiina ilaa man raxima rabbuka rabbigaada ninkuu u naxariistay isma khilaafay dadka ahlu xaqa isma khilaafay marka dadka iskhilaafay ahlu xaq maaha wa ila man raxima rabuka macnaha aladiina yakhtalifuun laa raxmata macahum walidalika waxa weeyaan alitifaaq huwa almatluub wa huwa aladii yajibu calayna jamiica an nasca ilayh wixii tabarta ay naga reebto aniga aan u arka waxaan sawaab inay ila yihiin oona ikhlaasna iga tahay qowlkaas laygama aqbalay laakiin juhdigaa layga aqbalay ajir laga siinaya qowlkaygana ma jiro oo xaqi wax ka bedeli maayo marka sidaa daraaddeeda la doonayaa in khilaafka loo fahmo ayb midda labaad dadki dhaqan waxay u leeyihiin atafaasiir alwaarida can الصaxaaba in nin kastaba hadduu arka hada qowl zayd ibni thaabit hada qowl abu bakr hada qowl cumar in la iska yiraahdo aqwaal laga dhigo qabla ma yakunu qowla laabudda min ataxaquqi min hubuuti dalika alqowl min asaxaabi waman bacdahu min ataabiciin mas'alada ah mas'ala jawhariye ee taas weeyaan maanta waxaa laga yaabaa dadka tulaabulcilmiga jira xadiid haddii uu soo maro inay isweydiiyaan xadiidka kan ma saxiix ba mase waa daciif maasha allah dadki hadda waxay ku samaysmeen in la yihahdo nagaa hubiya xadiidka wax fiican weeyaan haddii aan axaadiidta iska hubinayno sidaasoo kale waxaa waajib nagu ah inaan aqwaashii saxaabada iyo dadkii ka dambeeyey inaan iska hubina ma ka sugnaatay mase ma ka sugnaanin inaan nidhaahdo lianna waxaa laga yaabaa saxaabadii in loo tiiriye aqwaal haddii asaaniidka la fiirina daciif ay tahay qowlka loo nisbayn karin marka khilaafaad badan waxay ku dhacaysaa uu ku baaba'ayaa aslan waxaa leeyahay qowl abubakrin qowl cumar qowl fulan markaan aan raadino l qowlkan abubakrin kama ansixin qowlkan zayd kama ansixin qowlkan cumar baa ka ansaxay marka alqowl اlbaaqi waa qowl cumar huwa thaabit wاlbaqiya laysat qowlan liannahu lam yahbut can asxaabiha bas liannahu dad waxaa jiro axaadiida maxaa loo weydiina inay saxiix tahay inay daciif tahay maxaa loo weydiina liannahu dad baa jira axaadiid wariyey oo aan lahayn xifdigooda qawi uusan ahayn ee hilmaan badan waxay shalay maqneen maanta si kale ay u fahmayaan dadkaas axaadiid ay wariyeen ay nebiga u tiirinayaan markii ayaga laga dhex arka waxaa leeyahy xadiidkaa nebiga kama ansixin dad waxaa jira xun ee u qasdaya nebiga inay been ka sheegaan waxaan jirin bay ayaga abuuranayaan markaasay xadathanii fulan fulan fulan can inabiyi u tiirinayaan waxaa weeyaan kabaa'ir dunuub dad culammada ka mid ah waaba lagu gaaloobaa yidhi ninkii nebigu waxaan jirin ugu qasday inuu ka sheego waa ku gaaloobayaa ba yidhah lianna waxa weeyaan wuxuu rabaa waxaan sharci ahayn inuu ilaahay diintiisa waxaan ahayn oon ka mid ahayn inuu dadka sharci uga dhigo nebiga haddaad ku been abuuratid waxa weeyaan sharci baad adiga aad abuureysaa oo aan nebiga ka sugnaanin inuu kabaa'iri dunuub yahay layskuma diidana laakiin gaalnimo ma gaaraya ma sameeya mas'alo kale wa man kadaba calaya mutacamidan falyatabawa maqcadahu min annaar sida ilaahay uu nebigiis ku yiri walow taqawala calayna bacda alaqaawiili laakhadna minhu bilyamiin huma laqatacna minhu lwatiin hadday dhici lahayd nebi muxamed inuu ilaahay wuxuusan sheegi uusan amrin hadduu ka sheego ilahay wuxuu uri nebi moxamed waan dili lahay sidaa daraaddeed baan bannaanayn in ilaahay diintiisa waxaadan cilmu ahayn inaad ka sheegtid litaftaruu cala allahi alkadib ina aladiina yaftaruuna cala allahi alkadib laa yuflixuuna tan hore uu soo sheegay wa an taquluu cala allahi maa laa taclamuun shirkiga waa ka sii sarraysaa baa la yidhahda marka sidaa awgeed ba waxaa la doonayaa inaan iska hubinno طulaabu اlcilmi almutakhasisuuna fi الtafsiir dadka caamada inayn lamid noqonin oo markii tafsiirkan la dersinaya asaaniidda ku soo aroortay in ragga wariyey mid mid loo raaco oo sanadkan saxaabiga wax looga wariyey ma ka sugnaaday mase ma ka sugnaanin ma ka ansaxay mase maya in laysweydiiyo wa sidaasaa diin ay ku noqon kartaa laakiin in la yidhaahdo kulu maa mawjuud fi اlkutub aldaciif wاlmawduuc wاsaxiix whaabit in la yidhahdo kulligood dhinac laga maro aalib cilmi sidaa laguma noqdo aslan ayib marka sidaa daraaddeeda waxay habbooneen ninka taalibulcilmiga ah oo ummadda wax u soo diyaarinayo inuu wixii oo dhan ou jumlatan wa tafsiilan isaga akhriyo dadka asoo aanan u fiirinaynin waxa sugan iyo waxaan sugnayn khiyaanay noqonaysa lama ogolo waxaadan hubayn qowl inuu ninkan ka ansaxay xadiid inuu ansaxay aadan ogeyn inaad ummadda aad ku faafisid sharcan ma bannaano waa inaad wax la huba aad ummadda u sheegtaa ishkaaliyada waxay ka imaanaysaa dadka badanoo maanta hadda wax akhrinayo waa dadaaleen jazaahum allahu khayran laakiin marxalo ma gaarsano ay kari karaan inay ogaadaan min طariiqi diraasati اlasaniid inay waxaan saxiix yahay ama uu khalad yahay cilmigii lagu gaari lahay ma yaqaanin waxaa laga yaabaa fiqi buu yaqaanaa macaanidii waa fahmaa towjiih waa ka bixi karayaa istimbaadaad waa ka bixi karayaa laakiin cilmi aljarxi waاtacdiil wa diraasat alasaniid dad yaraa yaqaan marka ma dhici karayso in nin kastaba uu yaqaano marka ninkaan aqoonin maxaa la gudboon darsi baad gelaysaa oo tafsiir ah intaadan dadka hor imaanin haddii aadan aqoonin dadka cilmigaas le inaad u tegtid aad tiraahda ii kala bixiya riwaayaadkan liannahu ammaano weeyaan diin baa dad u gudbinaysaa mujarad inaad aad tiraahdeed wax layga maqla ma ah markaad wixii soo kala hubisid haddaad adiga gaari karin dadkii kala kaalmayso wax la huba ummadii u keen taa weeyaan marka cilmigaasna wuxuu u baahan yahay cilmi hal maalin lagu bara kara ma aha diraasa wakti in lagu bixiya u baahan weeyaan oo maraajicdeeda leh oo duruqdeeda leh oo asaaliibteeda leh oo rijaalkeeda leh marka aad ku soo tamarustid ood mumaarasa ku soo samaysid yaa ilaahi subxaanahu wa tacaala yuu kuu sahlaya ilahi wuxuu uri qul inamaa xarama rabiya alfawaaxisha maa dahara minha wmaa batana wاlإثma wاlbagya bgayri اlxaq waxa weeyaan wax kasta inuu xaqa loo loo qaato weeyaan وan تshrikuu bاllahi ma lam yunazil bihi sulطaana وan taquluu calى اllahi ma la taclamuun u fiir وan تshrikuu biاllahi ma lam yunazil bihi sulطaana waxaan oo ilaahay sukadiisa la caabudo waxaa keenayo cilmi la-aan in lala ekeeyo macbuud min alasnaam bikhaaliqi الsamaawaati waاlardi waa jahligo jahligana cilmi baa looga baxa sidaas awgeed baa waxaa habboon dadka tafsiirka inay dadka u akhriyaan doonayaan inay ilaahi uga cabsadaan inay ummaddii wax sax u sheegaan inay ogaadaan waxay ka hadlayaan tafsiiru kalaamillahi inuu yahay dadkii waaweynay saxaabada yaa marka la weydiiyo yay ka istaagi jireen waataan hore u soo sheegnay abubakrin inuu yidhi wa ayu samaa'in tudilunii wa ayu ardin tuqilunii in qultu fi kitaab illahi bira'yi cumar bn khataab lafdiga abban yuu ka hadlay u uri muxuu yahay macnihiisa markii dambe wuxuu uri macnaheedu maxaa aniga igale waxaan ogaaday buu uri siyaaqa ay abban uu ku jiro falyandur اlinsaanu ilىa طacaamihi annaa sababna almaءa saban ثuma shaqaqna alarda shaqan ilى aakhirihi wa abban mataacan lakum markuu yidhi waxaan ogaaday buu yiri waxaan ilaahay inuu noo tirinaya min jumlati الnicam alati ancama allahu biha calayna laakiin ma aqaana buu iri marka raggii waaweynaa ee lugatii quraysh u dhashay nebiga la casri ahaayeen khulafaau raashidiina almubashiriin biljanna yaa fii kathiir min alaayaat allahu aclam dhehi jira annagana fii kulli sagiira wa kabiira inaan dhex yaacnaan doonayno marka waa inaan bedelnaa cilmigii maanta alxamdulilah marxala buu gaaray takhasusaad badan baa nagu soo kordhay inaan sidii aan wax ku wadnay aan wax ka bedelno waag baa la dhihi jiray wax kasta kitaabkay ku yaaleen hadda waxaa la rabaa waxaa meesha ku yaalla waa sax iyo masax ah inaan gaarnaan la doonayo marka tafsiirka ilaahay kitaabkiisa wax sahlan ma ah waxaad ka hadlaysaa can kitaab illaahi tacaala risaaladii ilaahay ula jeedadeeda iyo dadka u caddaynaysa marka xadaari xadaari wallahu aclam wsala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed waaalihi wasaxbihi ajmaciin